kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a aqoon aroosatay qabyaalad dulucda sheekadu haynoo dambaysee bal talo arooskaasi siduu u dhacay iyo ase ka soo qayb galay idinkiisa u meeriyo jin baa u ahaa mixiis been baa soo agaarsinto waxaa u mashxaraday balo urmishaar baa u heesay nimaan alle ka cabsaniyo urmisharaa u heesadeen barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sheekadaas oo dhammaystirana sida oo kale waxaan idiin hayaa oo aad maqli doontaan dhanka suugaanta iyo weliba waxaa laga yidhi
adi oo qabiiliyo qolodaada kiciyo hayloodha ku dhiibiya waxa kaaga qurux badan ado ado qaranabuuriyo
xilli ka mid a xilliyadii aan soo dhaafnay mar dhulka soomaalida meelo ka mid ah ay dareenkaasi aada u xoogganaa ayaan maase ka sameeyey maasadii baan baahiyey saasaan ugu gudbiyey faraad cumar yare saasayna ku soo baxday
geesta kale dhankii kaalmaha heesaha iyo weliba sugaantii kala duwaneed ee barnaamijka ayaan ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa
waxay ahayd sagaashankii bay ahayd markaan muxuaha aan ruwaadan sameeyey didiila kale ayaa xabdii xambaarsanayd magaca ruwaayadda waxaa la odhan jiray shankii khayr baa bedelay ruwaadda heeska magaciisa ayay ayay lahayd barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qabyaaladdu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay bulshadu aadka uga hadasho islamarkaana si weyn u qaadaa dhigto saamaynta taban ee ay nolosha bulshada ku leedahay iyadoo xilliyo kala duwan iyo weliba goobaha barkulanka bulshada si furan loogu soo bandhigo sida ay dadka u aafaysay islamarkaana gacal isjeclaa u kala irdhaysay maxamed aw cismaan maxabe waa abwaan fannaan iyo weliba jiraa muddo dheer fanka iyo suugaanta ku soo dhex jiray islamarkaana ka soo qayb galay riwaayado doora oo qaarkood ay caan baxeen waxaana dhowaan qoray maxamed buug uu ugu magac daray aqoon baa aroosatay qabyaalad waxaana uu barnaamijka cawayska uga warramay buuggaasi iyo weliba taarikhdii kala duwaneyd ee waayaha fanka ku soo qaatay bal ugu horrayn baan barnaamijka cawayska ku soo dhoweeyo maxamed aw cusmaan waan dhowahay waan dhowahay waan dhowahay wagaag maxamed haddaan ugu horraynba aan ku weydiiyo waynuu geli doonaa sugaantaada kala duwan kuwaad tirisay kuwaad adu qaaday sugaanta kala duwan aad ka qayb gashay buuggaad qortay waxaasoo dhan waynu gudbi doonaa barnaamijkeenu kusoo qaadan doonaa laakiin ugu horrayn haddaan ku weydiiyo sida igu maqaalo ah waxaad fanka ka soo bilowday heesaa hirgalay goormay ahayd se si aad igu soo biirtay ugu horraynba haddaan ku weydiiyo
shirca waad mahadsan tahay fanka waxaan kusoo biiray toddoba toddobaatan iyo shantii waan gartay marka heesaha hirgalay baad ka qayb gashay ood ku soo biirtay si aad ugu soo biirtay ma adigu ma ka helay mise heesahaad aragtay oo dee tartankii iyo heesii hirgalay socduun baad tagtay see taa bal haddaad noo sharaxdo marka hore runtii horta fanka waan jeclaa uu igu jiray yaraantaydii aad baan iyaan fanka xiisayn jiray markaan is idhi maanta wallahi waxbaad waad heesi kartaana waxaan ka qayb galay barnaamijkii heesaha hirgelinta heesaha hirgalay beerta xorriyadda magaalada hargeysa ayaan muxuuha ka bilaabay waxa weeye heeskii igu horreeyey aan qaaday heeskaa waxaan muxuu ahaa aniga laftarkayga ayaa heeska samaystay codka anigaa u samaystay waxaan is yidhi bal istijaabi adigu dabeedna sidaasaan ku galay muxuu ahaa heesaha hirgalay waan gartay marka ereyadaodu aad leedahay ood samaysatay ood laxankeedii waxeed oo dhan saarataad la tagtay ereyadii ereyadii wax ma ka xasuusataa dee walow wakti hore ay ahayd oo in badan kasoo wareegtay horta kolley waxbaan ka yar xasuustaa heeska waxaa laohan jiray timahaaga guudkiiyo luquntiiyo garaaraha gaadadiiyo laabtiyo gacmaha iyo dhinacyada jidka jabi ahaantii lagumoodgadiisii sida godin barwaaqaa wigii roob ku horay wigii roob ku horay marka waa waa hees markaa dee jacayl baad ka bilowday gabadh baad ammaanteeda ka bilowday iyo muuqaalkeedii ama gabadha ammaanteed baan ka bilaabay wuxuu ahaa heeskaan ku tijaabiyey horreeyey buu ahaa waan gartay markaa markaad tagtay masrixii eead heestaas ku tijaabisay ee aada la tagtay maxay noqotay natiijadii markaa si fiican bay natiijadaasi waxaan ahayn laba gabdhood iyo aniga baan ahayn markaa gabar baa iga horeysay anaa shirkii labaad nambarkii labaad baa noqday nambarkii labaad baad noqotay waa hagaag waynu ku socon doonaa dabcan dee waraysiga iyo taariikhdaada ee qaybaha kala duwan xagga dambaan kaa weydiin doonaa kooxaha aad ku soo biirtay iyo weliba riwaayadaha soo jishay eed qaarkood ee aad actarba ka ahayd eed ka qayb gashay iyo heesihii caanka ahaa eed qaaday amaba fanaaniinta aad wada jilayseen laakiin haddaan dhinaca heesaha adigu aad cudhisay ama ereyadooda aad leedahay aan aan soo qaatoyno dhegaystayaasha la wadaagno oo soo qabto heesta ay haldhaa qaado ee adduunyada shaadirley adduunyada shaadhar badan shararkii khayr baa bedelay ma adduunyadan iyo qabyaaladan aynu ka hadlayno unbaa mise macno kale ay xambaarsanta horta markii runtii marka waxay ahayd ko waxay ahayd sagaashankii bay ahayd markaan muxuu ahaa laantoadan sameeyey haye ididiila kale ayaa xabiya xambaarsanayd magaca ruwaayadda waxaa la odhan jiray shakii khayr baa bedelay ruwaayadda heeska magaciisa ayay ayay lahayd Mhm.
waxaan runtii aad yani ididiilaan muujinayay oo aan lahaa yani waxa weeyaan wakaan mina adduunyay shaadray adduunyay shaarar badan shaxdaada nimaan aqooninin muxuu kugu shaamareeray adaa shimbiraha la loola intaad sheekada fogeyso haddana dib usoo shakaala caankii shabagad helay sidii yidhi shoogu helay hadduu shihelkii ka kacay walaaya shakaalantoo sharkii khayr baa bidiliba marka heestaa odhanaysa riwaayadduna markaa sharkii khayr baa bedelay baa la odhanaya oo waxay ka warramaysuun marka waa sagaashamaadkii waa sagaashamaadkii oo markaa waayihii markaa lagu jiray iyo xa- marxaladihii ay bulshadu maraysay baad ku sawiraysay markii burburka yahay dhibaatadii waxoogaa markii la kala yaacay markii markii burburka la kala yaacay iyo dhibaatadii bay kamaysay marka waxaan ka sheekeynayay waktigii oo marka kolley dareenkan maanta sidaan intan maanta aynu joogno Mhm.
sidaasay u dheeraan ma lahayn waxaan islahaa wixii mar u dhacay buu ahaa haddii ay marka xukuumaddii marka een, la- dalka ka baxday een, waa la isku soo noqon een, dalkuna dib buu u dhismi dadkuna yacni nabadgelyadii iyo een, deganaanshihii buu kusoo noqon marka ididiidaan muujinayay markaa markaa rajadeeda diilaa ku boqotay waa hagaag Een, faaduma haldhaa baa qaaday riwaayaddaasina ka mid ahayd bal heestaasaynu wada maqli doonaa
adduunyo shaadhirley adduunyo shaadhar badane adduunyo shaadhirley adduunyo shaadhar badane shukankani maad u dhiibtay muxuu magaciisu shaacay muxuu magaciisu shaacay شكاً كلمات وديبتي مهم مقعشة مهم مقعيس وشاعي مخلك وادو كل شيء هذا نعم شك الزهرة لقيتي قشدي مخلك وادو كل شيء هذا نعم شك الزهرة لقيتي قشدي خير بدلي shilatay adduunyo way talama sheegaan nimaad u shidhaysay shalay maxaad maantana shirqoo maxaad maantana shirqooshay nimadhaysay shalay maxaad maantana shirqoo maxaad maantana shirqooshay aadaas birahana loola tajekada fogayso haddana dibu soo shakala aadaas birahana loola inta jekogayso haddana dibu soo shakala jacaylkii shabaqa galay jibidheeshakoy hadbuushika kacay dalaya shakalato jarki khayr babadala jarki khayr babadalay dalaya shakalato shayr babadala jarki babadalay
een heestaasi taasi ahayd kolley heese kaloo adigu aad qaadaa jira een kuwa aad qaaday iyo kooxa aad ku biirtay waynu eegi doonaa marka intaynaan kuwa gelin een bal haddaan iyada ku weydiiyo een dhowaan buug baad qortay aad kaga hadlayso qabyaaladda ama aad eh, u bixisay aqoon baa aroostay qabyaalad een aqoonta iyo qabyaaladda is aroosay maxay ahaayeen say isku heleen horta sir wacow buuggu wuxuu ka kooban yahay muxuu ahaa riwaayado sheekooyin iyo gabayo geediisu inta badan horta waa sugaan waa muddadii shan iyo soddonkii sane ee u dambeeyey ayaan horta ere- ereyada suugaanta ee buugga ku jira ayaan abuuray waxaay weeyaan waxaad aragtay waktigan maanta dalkeena waxa maanta ina wixii burburka ino ina ina geli gaadhsiiya wuxuu ahaa waa qabyaalad waa baasha qabyaaladda waan ilaa gartay maanta waxaan ka kaban laanahay waa qabyaalada shirmacow marka anigu waxaan ka hadlay waxa weeyaan sideedaba aan uga wada hadlay waxa weye bugu inta badan au xambaarsan yahay waa bahasha iyo dhibaatadeeda Mhm.
magacan ah aqoon baa aragtay qabyaalad waxa weeye riwaayad waa riwaayad ka mida riwaayadaha ku jira buugga magaceedii ayuu buugga sitaa
waan gartay riwaayadaasi marka riwaayaddu siday waxaa say u jilaya muuji muxuu ahaa Mhm.
nin professor boode la yidhaahdo haye iyo gabadh la yidhaahdo haweeye waan gartay marka gabadhu waxaynu ognahay waktigan iminka waxaad maqlaysaa nin muxuu ahaa ama eh, in laleeyahay waa barbaider waa dhak waa dhaktar een, ayaa beenay waxay leedahay waxaan u caleema saarnay suldaan markaasaa nasiibdaanta waxaa la akrinaya weliba taarikh nololeedkiisii iyo halkuu wax kasoo bartay markaasaa waxaa laleeyahay maxeblaayo ayuu kasoo baxay jaamacadaasuu kalo haddana ayuu tegay oo dalaalka dibadda dabadeed wuxuu soo bartay aqoonta muxuu ahaa een, cilmiga ee, dhaqaalaha ama waxa waa waa waa injineer ama calaa warkaas waxaa laleeyahay waxaa loo caleema saarayna waxa weeye waa beel marka halkii uu ka socon lahaa ee uu adduunyada maaragtay yani matarka dadka horumarkiisa Mhm.
iyo meelo kale uu ku- ah, uu ku xisaabtami lahaa ayuu wuxuu u arkay inay tahay meesha maanta keli haatee wax lagu heli karaaba qabiilkan waan gartay hasha qabyaalada marka halku een Marka- qofkani aqoon aqoontii uu soo bartay iyo cilmigu lahaa oo adduunyada wax kula qaybsan lahaa ayuu reerkii dib ugu soo noqonayaa markaasi odayaashii isagii dib u magacaabayaana xil ugu dhiibayaan hogaamiye dhaqameeda isagiiba xil waa isagiiba xil loo dhiibayaa wuxuu daba socdaa een odayaashii oo meeshii ka ka riixay odayaashii iyagu dhaqan muxuu ahaa odayaal dhaqameedka un ahaa in iyagu markii beesha had iyo jeer een kolkay laba beelood oo muxuu ahaa wax kala gaadhaan arrimaha beesha dhexdooduun iyagu gaar u ahaa ee aan siyaasad iyo muxuu ahaa eh, xil kale mid laba rabin kuwii uu meesha ka riixay waan gartay marka een ma waxa marka waxa haye halkaasaan markaa yaa yaan faahfaahinta ka bilaabay anigoonan jeclayn buuka waa inta badan anina dayoon karayn Een, waxaan jecelahay nuxur yar inaan kasoo qaato Een, gabadh la yidhaahdo barni iyo oday la yidhaahdo warsame gabadh cidla meel cidlaha bay taagan tahay oo keligeed Een, oday baa kusoo baxaya gabdhuhu arkaya gabadh meel cidlaha taagan markaasuu wuxuu leeyahay sow caleeruu eegayaa oo wuxuu leeyahay xaggana wuxuu waa cidla ceybsada meeshu xoola ma joogaan dad ma joogaan gabadhuna waa talo gacmaha siqaysaa falow gabadh xanuunsanaysaa wuu kusoo dhawaanaya Mhm.
markaasuu leeyahay naa gabadhaay gabadhaay soo celceliye kusaarsan la hadlo ayay soo eegaysaa gabadhu waxay ku kelmadday ku celcelinaysaa waxay leedahay waa yaab waa yaab orad mahe waa ugu bay leedahay haye markaasuu wuxuu leeyahay adeer waxaan oradda waxaan ugubkaayan oradda ahayn iyo aan kaa yaabiyey muxuu yahay waxay leedahay adeer aqoon baa aroortay qabyaale wuxuu u qaadanayaa inay inay tiri aqoon baa aastay qabyaale way qalad fahmaysa markaasuu leeyahay markaasuu leeyahay adeer caruur baa tahay aqooni iyo qabyaale aasto waa wixii loogu talagalay ugubna maahe waa curad waxay leedahay markaa adeer imaan afgaranini ma aan sida way aroortay Mhm.
way aroorsadii baa odaygii markaa wereerinaysa wuxuu leeyahay adeer waa ayaa u meheriyey haba aroortee markaasay leedahay ibniis baa u meheriyo jin baa u ahaa mixiis been baa soo agaasito waxaa u mashxaraday balo urmishaar baa u heesay nimaan alle ka cabsanayo urmishaaraa u heesay bay leedahay Mhm.
odaygii oo arrintii way ku adkaanaysaa markaa isna geerkaxbeer buu tirinaya wuxuu leeyahay aqoonyahankaan lahaa wuxuu aawdi ilimo badan bulshadu waxay eeda iyo qabyaalad edeg buu ku xiri sawkaa egriisi iyo aradi ku agaasimee diqdii yidhi waa amrane maxaa loo lahaa ajara maxay aflagaadada iyo heesigii ururada lahaa abwaanadu ugu tasheen muxuu eedda aanay gelin fanaanugu ururiyaa maxay odayaasha xuminimo kala eegayeen allailaha awliyooy wata arrinimo fulin dantayduna ma adyelay allailaha aragsanay ees iyo ubax baxaay naftaydaa ku aaminto waxaan dhahay ul yabiir horaa la yidhi ambade halkuu ku abbaaran yahay reerkiisii wula kooboorey waagaaga dhegaystayaal qaybo kaloo ka mida waraysigaasi oo uu kaga hadli doono riwaayadihii uu ka qayb galay iyo weliba heesihii uu ka qaaday barnaamijyada soo socda ee cawayska washington ayaad ku maqli doontaane inta aynaan ka fogaanin ee suugaanta laga curiye qabyaaladda bal markana aan soo dhoweeyo hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay barnaamijka cawayska washington aad ku maqasheen qaybo ka mida suugaantiisa caawana waxa uu fu'aad inala wadaagi doonaa hees uu ka curiyey qabyaaladda iyo weliba qisada ay ku qotonto heestaas iyo weliba waxa u muuqday markii uu curinayay cabdixakiim maxamuud shirwac aad iyo aad baa walaal umahadsan tahay run ahaantii saad adigu laftaada ka dhawaajisay qabyaaladu waa dhibaato ummadda soomaaliya oo dhan wada haysata oo ay wada dareensan yihiinna xilli ka mid a xilliyadii aan soo dhaafnay mar dhulka soomaalida meelo ka mid a ay dareenkaasi aada u xoogganaa ayaan maase ka sameeyey maasadii baan baahiyey deetana faad cumar yare ayaa iga codsaday inaan hees ka dhigo qayb ka mid a saasaan ugu gudbiyey faad cumar yare saasayna kusoo baxday markaan intaa ku darsaday in yar run ahaantii qabyaaladu waxaan odhan karnaa waa dhibaatada ugu weyn ee ummadda soomaaliyeed haysata maanta waxaana odhan karnaa diiniin xitaa waa inay ka awood badata ayaad moodaa oo aaminaadii diinta iyo qabyaalad markay noqoto dadkeenu qabyaalada ay ku weyn tahay tusaale ahaan waxaa taa kuwa daliil ah oo ku cadaynaya ee ummadan oo inaga midaba inta ka horna oo inala midaba oo inala diino inala si walba inala mid ah sababaha keenayaana waxa weeyaan dee dareenkaa qabyaaladeedun waxaan xasuustaa sheeko uu iga sheekeeyey in looga qaateen wuxuu igu yidhi maalin baan masaajid ku tukanay deetana masaajidkii nin baa ka kacay sheekha ninkii sheekha ahaa wacdi aada u fiican buu jeediyey oo dadkii aada uga qiiraysiiyey markii lasoo dareeray wacdigii laga soo baxay kadinka la maraya kabii la xoranayo midii soo dhawaaday baa markaasuu igu yidhi adeer adeer ninku wacdi wanaagsanaayo adeer ninku wacdi wanaagsanaayo buu ku celceliyey buui adeer ninku waayo waa gartay mid kaloo ag taagnaaba intaan saawa egay ayuu yidhi buu yidhi waa nin reer hebela deetana isla markiiba maskaxdii ku qanacsanayd wacdiga wadaadkaasi intay isbedeshay ayuu markiiba yidhi waa naga tag haddaa reer hebel waxba ka dhegeysan mayna
ninkii dhammaan wuxuu ku qiimeeyey reerkuu yahay buu ku qiimeeyey aada iyo aad waxii kastoo wanaag ugu sheegayay Mhm.
waxa qariyey qabiilkiisii aad iyo aad aad iyo aad marka heestani een, eh, fuaad ma wacyigelin baayoo dadki waxay leedahay bahasha dhibteedii ka fogaada ma waxay ku boorinaysaa inay bahashii dadku tuuraan ma dadkii waxbay u sheegaysaa wax gaaray taabanaysaa wax nuxurka guuday gudbinaysaa ka hor intaynaan dhegeysan maxay ahayd muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan walaalo ereyada ugu horeeya waxaa ka mid a qofna nolosha muu dhalan isagoo qof kala neceb qofna nolosha muu dhalan iyadoo la quursado qofna nolosha muu dhalan isagoon la qiimeyn hal macnaa qof qof ka sarreeya nolosha ma jiro Mhm.
keliya ta waxa lagu kala wanaagsan yahay siday diinteenu ina tidhi sida loo kala iimaan wanaagsan yahay loo kala allacabsi badayay waa si wanaagsan waaga heestaynu geli doonaa ee, dabcan codka waxaa ku qaadaya een, fuaad cumar yare een, laxanka iyo inta kalena ayaa saaraya miisiga walaalo codka saad sheegtay faraad cumar yare laxankana isla faraad cumar yare ale waxaana miiska tumay maxamuud cumar yare waa la isugu tegey markaa aad iyo aad baan leenahay dhegaystayaal aynu heestaasi qabyaalada ka hadlaysa wada dhegeysanay
qofna nolosha muu dhalan isagoo qof kale neceen qofna qofna nolosha muu dhalan isagoo la qiimay qofna nolosha muu dhalan isagoo qof kale neceb qofna nolosha muu dhalan isagoo la qursado qofna qofna nolosha muu dhalan isagoo la qiimay qarankiyo qarankiyo qabiilkuna isma qaban karaano isma qaadi karayaan layskuma qasbi garo layskuma qasbi garo haddii oo qabiiliyo qolodaada kiciyo ayloo dhan ku dhiidhiya waxaa kaaga qurux badan adoo ado qaran abuuriyo qulubtiina oo midaan haddii oo qabiiliyo qolodaada kiciyo ayloo dhan ku dhiidiya waxaa kaaga qurux badan ado ado qaran abuuriyo qulubtiina oo midaan qarankiyo qarankiyo qabiilkuna isma qaban karaano isma qaadi karayaan layskuma qasbi garo layskuma qasbi garo
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
uwad raiisu sheegtiyo qoloqolo ku faankiyo itaab laysku qursado qadaf aadmi weeyo waxyigiyo waxyigiyo qurankiyo qadirkiinu muu odhan uwad laisu sheegtiyo qoloqolo ku faankiyo midaab laysku qursado qadaf aadmi weeyo waxyigiyo waxyigiyo quraankiyo jirkiinu odhan qarankiyo qarankiyo qabiilkuna isma qaban karaano isma qaadi karayaan layskuma qasbi garo